بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad konton ruux oo muslimiin ah oo u dhashay waddanka hindiya oo ku dhintay shil gaari oo naxdin leh oo ka dhacay waddada xidhiidhisa magaalooyinka barakeysan ee makah iyo madiina ururo qarsoodi ah oo la sheegay inay gadaal ka taageerayaan maamulka yuhuudda iyo dowladaha reer galbeedka oo bilaabay in dadka khasda ay ka daabulaan magaaladaasi iyo in ka badan boqol iyo konton ruux oo ka soo jeeda magaaladaas oo saacadihii la soo dhaafay laga dejiyey waddanka koonfurta suudaan maraykanka oo qorsheynaya inuu soo saaro hal milyan oo diyaarado aan duuliyo lahayn sannadkiiba sidee ayuu dalka madakaskar xudun ugu noqday khilaafka macdanta ee u dhexeeya washington iyo biijin qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii soddon iyo lixaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay lixlabaatanka bisha jamaadul uulaa sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm ugu horreynna waxaad ku soo dhowaataan xalqada soddon iyo lixaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo waxaa alaaba halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen faysal mahad فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دمانتين ملكستو جوكتان كسو دواذا حلقة اللحية صدناد اي تحناها دقي سيغا دقالدا اي انكو اخرينو كتابك mafaahiimu yembaqii an tusaxax ama haddii aan si kale u nidhaahno mafaahiim ay habboon tahay in la saxo waxaynu ku guda jirnaa mafhuumka qadaha iyo qadarka halkudhigyadii maskaxdooda ku taagnaa jiilkii hore kaasoo ahaa dhaqaaq oo allah tala saaro sidoo kale waxaan isweyddiinnay su'aal ahayd sidee isugu rogtay halyeynimadaas dib u gurasho iyo fadhiidnimo iyo in fadhiga lagu sugo wixii uu allah qadaray xalqadeennana halkaas ayaan ka sii ambaqaadi doonnaa in shaa allah sidaas oo kale caqliga muslimkii hore wuxuu ahaa mid rumaynta uu rumaysan yahay qadaha iyo qadarka aysan ka ridaynin mas-uuliyadda ka saaran shaqadiisa marka uu ku dhaco qalad ay ka dhalanayso in lagu ciqaabo dhacdadii uxud waxay ahayd cashar aad iyo aad u weyn uguna xeel dheer dadka mu'miniinta nufuustooda shiishyahanadii waxay khilaafeen amarkii rasuulka sala allahu calayhi wasallam markii uu ku amray inaysan ka soo dhaqaaqin booskooda xitaa haddii ay arkaan muslimiinta oo ay haadda hilbahooda faynanayso laakiin markii ay arkeen guusha ayna maleeyeen in dagaalkii uu dhammaaday qaniimooyinkii ayaa ka mashquuliyey amarkii rasuulka sala allahu calayhi wasallam markaas ayay ka soo tageen boosaskoodii iyagoo ka baqanaya inaysan helin qaybta ay ku leeyihiin qaniimada markaas ayayna mushrikiintii oo fardahoodii wata ku soo rogaal celiyeen muslimiintii iyagoo aan wax cabsi ah qabin kadib markii awooddii ka hortegi lahayd ee shiishahanadii buurta la saaray ay ka dhaqaaqeen buurta korkeeda markaas ayuu jab iyo iskudhaxyaac daran ku dhacay sufuuftii muslimiinta nebiga sala allahu calayhi wasallam wuu dhaawacmay ishaacadii ay faafiyeen gaalada ay ahayd inay nebiga sala allahu calayhi wasallam la dilayna waxay sababtay inay kala furfurtaan ciidankii muslimiinta waxaana soo degay qur'aan aad iyo aad loogu canaananayo mu'miniinta wixii ay sameeyeen sidoo kale waxaa soo degay aayado si fiican loogu sharxayo looguna caddaynayo waxaana ka mid ah sharaxaasi aayadahan soo socda
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين
waa wax idinka xaggiinna ka yimid isla markaana waa wax allaah idinkiisa ku dhacay mas-uuliyadda qaladkii dhacay waa mid taagan in la rumeeyo in wixii dhacay ay ku dhaceen qadaha allaah iyo qadarkiisana waa mid iyadana taagan mana ahan wax isdiidaya arrintan waxay ka mid ahayd waxyaabaha ugu waaweyn ee ummaddan ay wax ka baratay iyo waxyaabihii ugu waaweynaa ee ay la gaar noqotay in meesha laga saaro iska horimaadka rumaynta uu qofka insaanka ah rumaysan yahay mas-uuliyadda ka saaran shaqadiisa iyo rumaynta uu rumaysan yahay qadaha allaah iyo qadarkiisa iyo in labada arrinba uu isla qiro kamana suulayso dareenka joogtada ah ee u dareemayo qadarka allaah iyo inuu u tiiriyo wax walba oo yar ama weyn sidoo kalena kama suulayso inuu ka warqabo shaqooyinkiisa iyo in uu miisaamo waxa saxda ah iyo waxa qaldan marka sidee buu iskugu beddelayaa miisaankaas fog in laga hoos baxo mas-uuliyad walba iyadoo lagu andacoonayo rumaynta qadaha allaah iyo qadarkiisa sidoo kale waxaa ku taagnaa maanka ummaddii hore in rumaynta ay rumaysan yihiin qadaha iyo qadarka aysan ka hor imaanaynin in lala yimaado asbaabta waxayna ahaayeen kuwa la socda in allaah uu ka leeyahay sunan adduunkan iyo nolosha dadka taas oo aanan aqbalaynin in la beddelo iyadow allaah uu leeyahay sunno wax walba ka gudbaysa oo awoodda inay samayso wax walba sunnadaas soo aysan jirin wax ka hor imaan kara ama xayiri kara sababtoo ah mashii'ada allaah waa mid aan waxba ku xirnayn iyadoo ay saa tahay allaah wuxuu gooyey inay sunnadiisa socoto noqoto mid ku sugan nolosha adduunyada sunnadiisa wax walba ka gudbaysana mid ka gooni ah labadana waxay ku xidhan yihiin mashii'ada allaah sidaas darteed waxay maskaxda ku hayeen inay lama huraan tahay in lala socdo sunnanta allaah haddii ay rabaan inay natiijo gooniya ka gaaraan noloshooda taasi waxay ka dhigan tahay in lala yimaado asbaabta keenaysa natiijooyinka marka loo eego sunnantaasi socota allahna wuxuu ugu caddeeyey arrintaas caddayn muuqata kitaabkiisa allah wuxuu qadaray diintiisa inay guulaysato dhulkana uu makaniyo wuxuuna qadaray dhagaraha gaalada in uu burburiyo هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون mar kale allah waxa uu leeyahay ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون mana cajsi gelin karaan allaah isaga ayaa diintiisa u ballanqaaday inay guulaysanayso mana ka hormari karaan qadarta allaah qadartiisa ayaa mar walba horaysa waxa uu doonayana waa fulayaan sidaas oo ay tahayna ma wuxuu ku yidhi maadaama aan diinteeda u qadaray guul iyo tamkiin iska fadhiiso oo sug inta ay ka fulayaan waxa aan qadaray waana qasab inay fulaan laakiin wuxuu ku yidhi isla markii uu ku ogeysiiyey qadarta uu u qoray diintan iyo in ay fulayso qadartaas iyo in ay lama huraan tahay in la jihaado oo la diyaargaroobo واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون mar kale allaah waxa uu leeyahay يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم waxaa lama huraan ah in lala yimaado asbaabta guusha si kasta oo ay u ahaato guusha mid ka qoran xagga allaah sidaas ayuu maanka qofka muslimka ah uga dhaadhacay rumaynta qadarta allaah iyo rumaynta inay lama huraan tahay in lala yimaado asbaabta keenaysa natiijooyinka marka loo fiiriyo sunanta socota haba ahaato ummaddan mid aanan looga tegin inay ku fidnowdo asbaabta taas oo ay moodayso in ay iyada keenayso natiijada qadarta allaah la'anteed sidaba ay samaynayso jaahiliyada casrigan jirta wuxuu ahaa darsigii duulaanka xunayn mid macnahan ku sugaya nafafyaalka mu'miniinta لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين arrintan waxay ka mid ahayd waxyaabaha ugu qiimaha badan ee ay ummaddan baratay kuna tarbiyowday si ay ugu miisaanto socodkeeda ay ku soconaysa dhulkan laba arrimood oo kale ah in la isdhigto oo asbaabta laga tago iyo in asbaabta la tala saarto marka sidee ayuu isugu rogay miisaankan qiimaha badan mid isaga dhanba cagsi ah iyo in laga tago la imaanshiyaha asbaabta iyadoo lagu andacoonayo tala saarashada allah
تفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم halkan ayaan ku soo gebagabeynayaa xalqadeenna lix iyo soddonaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiimu yembagii an tusaxax ama haddii aan si kale u nidhaahno mafaahiim ay habboon tahay in la saxo sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu مستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم قد جاءنا البيان
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag imikana waddanka sacuudiga ugu yaraan afartan iyo shan qof oo rakaab ah una socday gudashada cimrada ayaa ku geeriyooday kadib shil gaari oo saaka ka dhacay jidka isku xidha magaalooyinka barakaysan ee makah iyo madiinah ee dalka sacuudiga shilkan ayaa boolisku xaqiijiyeen inuu yimid kadib markii ay isku dhaceen baabuur bas ah oo ay saarnaayeen dadka cumraysanayay iyo gaari kale oo sida la sheegay ahaa booyad shidaal waxaana halkaasi ka kacay dab aadu xoogan oo kordhiyey waxyeellada shilka sida ay xoguhu tibaaxayaan dadka muslimiinta ah ee cimrada u socday ayaa u dhashay dalka hindiya waxaana la xusay in badankood ay ka yimaadeen magaalada haydarabaad iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in dadka dhintay ay ku jiraan carruur iyo haween gaariga baska ah ayaa sida warbaahintu ay tibinaysay ka soo ambabaxay magaalada maka waxa uuna ku sii jeeday magaalada madiina balse shilka ayaa haleelay isagoo marayay deegaan lagu magacaabo mufrixaad oo boqol iyo lixdan kilomitir u jira madiina dadka qaar ayaa lagu soo warramayaa inay hurdayeen xilliga uu dhacayay shilkan sida la sheegayna hal qof oo keliya ayaa ka badbaaday kaasoo dhaawaca soo gaaray lagula tacaalayo mid ka mid ah cisbitaallada kooxaha gurmadka waxa ay sheegayaan in meydadka gebiahaanba ay gubteen taasoo caqabad ku noqotay aqoonsiga dadka dhintay waxaana qof ka mid a ehelada dadka geeriyooday oo jooga haydarbaad uu xaqiijiyey in qoyskiisa ay gebiahaanba ku dhinteen shilkaasi ra-iisul wasaaraha dowladda hindiya narendra modi ayaa xaqiijiyey shilkaas waxa uuna ka tacsiiyey ehlada dadka ku geeriyooday waxayna qunsuliyadda hindiya ee jiddah ay sheegtay inay isku dayayso inay qayb ka noqoto howlaha gurmadka dadka muslimiinta ah ee xajka ama cimrada u aada magaalooyinka maka iyo madiina ayaa mararka qaar la kulma shilal sababa dhimashada dad badan oo muslimiin ah iyadoo maamulka ka jira dalka sacuudiga uu awoodda saaro keliya sidii uu lacago uga urursan lahaa muslimiintaasi cibaadada soo aaday بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan xubinta ugu horeyntii ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa urur samafal sheeganaya oo bilaabay in dadka reer khaza ay daabulaan iyo shakhsiyaad badan oo durbadiiba laga dejiyey waddamo kala duwan warbixin baaritaano kala duwan ku dhisan oo uu sameeyey wargeeska hartis ayaa iftiiminaysa in urur magaciisa ku sheegay almujdi yurub uu dhowaan bilaabay daabulidda dad fara badan oo reer khaza ah kuwaas oo laga dejinayo waddamo kala duwan ururkan ayaa dadka reer khaza marka uu daabulayo waxa uu adeegsanayaa qaar ka mid ah garoomada diyaaradeed ee ku yaala gudaha dhulka sahaynadu ay gumaystaan waxayna ku andacoonayaan in ay ka shaqaynayaan arrimo samafal iyo in ay samata bixiyaan bulshada muslimka ah ee ku nool gudaha marinka khaza ayna ka fogeynayaan colaadaha holcaya balse waxay warbixintu tibaaxday in arrinkan uu yahay mid ku dhisan ajandayaal kala duwan oo gadaasha dambe laga maamulayo macaash fara badanna ay helayaan qolyaha mas-uulka ka ah ururkan warbixintu waxay shaacisay in ururkan uu ku dhowaad laba kun ilaa shan kun oo dollar uu qofkiiba ka qaadayo si looga saaro gudaha marinka khaza ayna u raacaan diyaarad ka baxaysa garoonka ramono ee dhulka maamulka gumaystaha yuhuudda uu ixtilaalka ku haysto iyadoo duulimaadyaduna ay gaari doonaan dalal kala duwan sida maleeshiya indonesiya iyo koonfur afrika baaritaanka xogta oo sii socda ayaa daha ka qaadaya in ururkan uu xiriir la leeyahay nin lagu magacaabo tomer general randa oo wata dhalashooyinka maamulka gumaystaha yuhuudda iyo estoniya waxaa kaloo la ogaaday ayuu wargeesku yidhi in websayteka ururkan uu ku shaqeeyo lagu diiwaangeliyey dalka iceland sababta halkan loogu diiwaangeliyey websaytekan ayaana lagu sheegay in lacagaha dalkan ka shaqeeya intooda badan ay yihiin kuba dijitaal ah oo ay adag tahay in tixraac lagu sameeyo taasoo muujinaysa qaabka sharci darrada ah ee uu ururkan u shaqaynayo isagoo doonaya in uu ka baxsado in dabagal lagu sameeyo dhammaan afraadda ku lugta leh duulimaadyadii ugu dambeeyey ayay daabuleen saddex iyo tobankii bishan aynu ku guda jirna ee nofembar waxayna qaadeen ilaa boqol iyo konton iyo saddex qof oo filistiiniyiin ah iyagoona ka dejiyey magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika madaxweynaha koonfur afrika saire ramafosa ayaa sheegay in dowladdiisu ay si lama filaan ah ku ogaatay imaatinka diyaaraddan isagoona sheegay in dadkan oo idil dib loo celin doono oo laga dejin doono halkii laga keenay maraykanka oo qorsheynaya inuu soo saarto hal milyan oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah sanadkiiba wargeeska the national interest ayaa daabacay warbixin muujinaysa in milatariga maraykanka uu ku jiro dadaal ballaaran oo uu ku doonayo in uu ku kordhiyo awooddiisa diyaaradaha droniska si gaar ahaaneed kuwa aan duuliyaha lahayn waxayna saxiifaddu sheegtay in xukuumadda washington ay qorsheynayso in ugu yaraan hal milyan oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ah ay soo saarato sanadkiiba arrinkan ayayna wasaaradda dagaalka maraykanka doonaysaa in ay xaqiijiso labada ilaa saddexda sane ee soo socota tani waa tallaabo waa kacdoon warshadeed oo cusub maadaama wax soo saarkooda hadda uusan ku koobnayn keliya konton kun oo diyaaradaha droniska ah sanadkii ayuu yidhi wargeeska tallaabadan maraykanka ayaa timid sida saxiifaddu ay sheegayso kadib markii casharo dhowr ah ay xukuumadda washington ka baratay dagaalka ukrain iyo ruushka iyo sida daronisyada yaryar ay u noqdeen hub muhiim ah oo loo adeegsado howlo ay ka mid yihiin saxminta hagaajinta weerarada iyo xitaa fulinta duqaymo toos ah oo lagu beegsanayo goobo kala duwan dhanka kale dalal shiinaha uu ka mid yahay ayaa la rumaysan yahay in ay soo saari karaan in ka badan siddeed milyan oo dronis ah sanadkiiba halka ruushka iyo ukrain uu midkiiba soo saaray qiyaastii ilaa afar milyan firaaqaas weyn ee u dhexeeya maraykanka iyo dalalkan ayaana ugu dambayntii lagu waramayaa in uu washington ku qasbay in dib ay boorka uga jafto warshadaheeda difaaca sidee ayuu dalka madagaskar xudun ugu noqday khilaafka macdanta ee washington iyo beijing wargeeska john africa ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo sida dalka madagaskar uu si lama filan ah ugu noqday xudunta dagaalka istiraatiijiga ah ee u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha iyadoo labadan quwadood ay u tartamayaan helitaanka macdanta naadirka ah ee uu qaniga ku yahay dhulka afrika si gaar ahaaneed kuwa muhiimka u ah tamarta cagaaran iyo tiknolojiyadda casriga ah waxaa wargeysku caddeynayaa in maraykanka uu doonayo in cagaha dhulka uu ku sii hayo mashruuciisa tollara bays kaasoo dhidbada uu u taagay horraantii sanadkii lasoo dhaafay ee mashruucan oo ay gacanta ku haysa shirkadda ameerikaanka ah ee energy files mashruucan waxaa qayb ka ah qodista macdanta muhiimka ah si gaar ahaaneed kuwa hodanka ku ah walxaha dhifka ah ee loo isticmaalo warshadaha difaaca tamarta nadiifka ah iyo qalabka casriga ah ujeeddada washingtonna waa inay hoos u dhigta iyo warbixintu tiri ku tiirsanaanta ay ku tiirsan tahay waqti xaadirkan dhanka biijin maadaama shiinuhu uu waqti xaadirkan gacanta ku hayo boqolkiiba lixdan soo saarista macdanta muhiimka ah ee dunida oo idil iyo ku dhowaad boqolkiiba kow iyo sagaashan sifaynta macdantaasi lasoo qodo mashruuca tolera bays oo laga hirgeliyey gudaha dalka madagaskar waxaa ku kacaya lacag gaaraysa ilaa toddoba boqol oo milyan oo dollar waxaana lagu waramayaa in uu yahay mashruuca saddexaad ee ugu weyn ee qodista macdanta ah ee uu dalkan la galo waddan shisheeye dhanka kale bulshada ku dhaqan halka mashruucan laga hirgeliyey ayay warbixintu sheegaysaa in ay muujinayaan walaac xoogan oo ku saabsan dhanka deegaanka gaar ahaan halista shucaaca ka soo bixi karta macdanta monosaid iyo isticmaalka biyaha badan ee dhulka qalalan iyo in biyo badan loo isticmaalo dhulka qalalan maraykanka iyo shiinaha ayaa mid weliba hadda waxa uu u soo tafaxeedanayaa sidii saameyn ballaaran uu ugu yeelan lahaa afrika madagaskar ayaana hadda si lama filaan ah waxay warbixintu gunaanadkii tiri waxay ku noqotay xudunta loolankan faa'iidadoonka ah ee u dhexeeya labadan dowladood guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
wahagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu فأضحى ليلنا فالق البشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى